ansu karmashefa waxay haysataa laba dhalasho oo kala ah maraykanka iyo ruushka waxay tifatiro ka ahayd idaacaday v o a mataana yihiin oo xarunteeda ku taala magaalada brag ee caasimada dalka jek republic waxaa lagu xiday dalka ruushka iyadoo lagu eedeeyey inaanay isku diiwaan gelin inay tahay weriye ama wakiil ka socda warbaahin shisheeye iyo inay faafisay warbixino ay xukuumadda mooska u aragto inay ahaayeen xogo been abuura oo ku saabsan ciidamada ruushka balse mas-uuliyiinta warbaahinta ay ka tirsan tahay al-suu iyo dadka u doodayaaba waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen eedahaasi loo haysto oo marka laysku wadageeyo xukunkoodu noqon karo shan iyo toban sannadood oo xadhiga sayga ay u dhaxday al-suu kormasheva oo lagu magacaabo bayvel butorin ayaan ka fadhiisan tan iyo markii xaaskiisa lagu xidhay dalka ruushka waxaanu si joogto ah ugu baaqayay cid kasta oo gacan ka geysan karta in si deg dega loo sii daayo isaga iyo laba hablood oo yaryar oo uu dhalay ayaa kasoo safray magaalada brag ee caasimada dalkaasi jek republic waxaanay toddobaad ka yimaadeen magaaladan washington d c maruufiyoweeda la hadlayay waxa uu u sheegay inuu halkan u yimi si uu dowladda maraykanka uga dalbado inay wax badan kala qaban karaan sii deynteeda waxaana intii uu washington ku sugnaa uu la kulmay saraakiil ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka balse umuu sheegin v o weda waxyaabihii ay isla qaateen waxaa keliya ee uu ku gaabsaday in al-suu ay tahay saxafiyad maraykana oo si khalada ugu xidhan dalkaasi safaaradda ruushka ee washington ayaan si deg dega uga soo jawaabin email ay v o weda u dirtay oo ay ku codsanayso inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan xadhigga weriyahaasi dowladooda u xidhan kormasheva waa mid ka mida laba weriye oo maraykana oo ku xidhan dalka ruushka